leeyahay allahuma ummatii allahuma asxaabi asxaabi kol leeyahay gadaalkaaga maarata ay keeneen maarata diinkii bedeleen oo nebiguna markaa wahabaari doona u leeyahay subxan lahum subxan lahum allaha fogeeyo allaha fogeeyo alaa taraa miyadan arkay marka hadalkii asarkii ama dardaarankii yunus ibnu cubayd wiilkiisa ula dardaarmayey ayuu sharxayaa maaragtay sheikha mualif marka hadalka afarkaa laga soo guuriyey yunus ibnu cubayd albasri waa hadal muhim jiddan ah yani qofku inuu aad iyo aad uga fogaado ahlulbidaca leanna waxa way ahlulbidacu waxa wey waa sun subuunta ay furayaanna qofka haddii qalbigiisa ay kusoo dhacdo qofka bani aadamka waxa weeyaan waa daciif arrintiisuna waxa wey waxaa laga yaabaa si sahlan in maarata kufrigaas uu qalbigiisa ugu soo gudbo marka qofku intuu caafimaad qabo ayuu u baahan yahay maaragtay ximye inuu helo aad iyo aad isku ilaaliyo alaa taraa miyaadan arkayn ana yunasa bna cubayd qad calima inuu ogaaday ana alkunta ana alkunta laa yudilu laa yudil laa yudilu ibnahu wiilkiisa inuusan dhuminayn can diini diinkiisa inuusan ka dhuminayn wa ana saaxiba albidcati ninka mubtadica ah oo saaxibu bidcada ah yudiluhu wiilkiisa inuu dhuminayo xataa yakfur ila u ka gaaloobo ila bidcadu si usocoto usocoto marka dambe kafiraday gaalaysaa marka dambe qofka islamka inuu ka baxado marka aada iyo aada iskaga ilaali buu leeyahay qofka saaxibu bidcada ah waxaa kaaga khayroon adoo macaasi samaynaya manahan macnaheedu macaasida samayn laakiin waxa weeyaan dararku ama mafaasiddu waa kala daran tahay mafsadada macaasida ka imaanaysa iyo mafsadada bidcada ka imaanaysa mafsadada maaragtay ka imaanaysa macaasida oo aan maaragtay bidcada ahayn ayaa ka darar yar midda ka imaanaysa bidcada leanna waxa weya bidcada bidca bidca inay ku dhiibso ilaa qofka islamka uu ka ridoobo walidalika sidaas u lahaa sheikhu marka horeetaba qofka sunniga ah wain kaana saaxiba macaasi la saaxiib leanna waxa wey muctaqadkiisii oo muctaqad saxiixa weeyaan diinkana waxa weeyaan rasumaalkiisu waa caqiidada qofka haddi waxa wey caqiidadu ka fasaado wa khalaas wax kale waxba tari maayaan
waxdar waxdar uma axdar waxdar digtoonow uma axdar digtoonow ahla zamanika dadka aada isku waktiga tihiin khaasatan gaar ahaan iska ilaaliba dadka aada isku waktiga tihiin wandur man tujaalis cidda aad la fadhiisanaysana iska ilaali wa miman tasmacu qofka aad wa miman tasmacu minh qofka aad wax ka maqlaysidna iska ilaali waman tasxabu qofka aad la saaxiibaysid wandur man tujaalisu qofka aad la fadhiisanaysid iska eeg wa miman tasmacu qofka aad wax ka maqlaysidna iska ilaali waman tasxabu qofka aad la saaxiibaysidna iska ilaali iska eeg faina alkhalqa khalqu kaanahum alaa kaanahum fii riddatin waxaad moodaa weli dadka maanta xilliga aan ku noolnahay dadku ridda inay ku dhex sugan yihin islamkii ay ka laabteen ilaa man casamahum ilaa man casamahu allahu minhum ilaahay qof uu ka ilaaliyo oo ayaga ka mida mooye waqaliilun maahu aad baynu yidhi dadka maaragtay riddada ka nabadgalay iyo bidcada aad bay yidhi waqtigaa shaaca u leeyahna maarata waa waqtigii maaragtay waa min quruun mufadala ayuu shiiku ka mid ahaa leanna waxa way qarnigii raabica ahaa wax yar buu ka soo gaaray cumrigiisa badankiisa wuxuu ahaa qarnigii taalidkaha wandur idaa samicta arajula wandur eeg idaa samicta arajula ninka haddii aad maqashay yadkuru ibna abi ibna abidu'aad asagoo sheegaya ninka la yidhahdo ibna abidu'aad axmed ibnu faraj ibn abi du'aad aljahmi ninka isaga ah aljahmiy ninka isaga ah asagoo sheegaya wa bishr almarisiy iyo ninkii la odhan jiray bishr almaris alcanid wa humama humama ibn ashras miyuu aha wa humama ibn ashras albasri wuxuu ka mid aha asaguna muctazilada sida maarata raggii ka horreeyey aw abaa hudaylin abu hudayl mحamed ibn hudayl اcalaaf اbصri wa ashyaacihim w hishaam اfuuطiy ama ninka la hishaam اfuuطi oo waaxida min atbaacihim ama mid ka mida atbaacdooda kuwaas atbaacdooda wa ashyaacihim kuwa isku kooxda ahaayeen faxdarhu qofka isagaa dadka noocaas ammaanaya ka digtoonow fainahu صaaxibu bidcatin waxa uu raggaa u ammaanaya oo uu ka dhigaya maarata culamada muslimiinta inay yihiin hawadooda maaragtay mutafiqa ah waa mubtadic faina haaulaai kaanuu cala aridda kuwaas riddo ayay ku sugnaayeen yacni sunnadii ayay ka weecdeen dariiqii sunnada ayay ka weecdeen ee kama wada acyaantooda mid kastoo ka mid inuu gaal u yahay kama wado yacni waxa weeyaan riddada qof hadduu sunnada maarata u ka weecdo waxaa leeyahay fulaan cala ridda watruk hada arajula madhabkoodana madhab gaalnimaa shakina kuma jiro madhabkooda madhab gaalnimo inuu ahaa shaki kuma jiro ayib watruk hada arajula ninkaa isagaa ka tag aladi dakarahum bikhayrin ninka ragga aanu soo sheegnay amtaashu khayr ku sheegay ninka isagaa iska ilaaliyo ka tag waman dakara minhum wamana ka taga dakara uu sheegay oo minhum kuwaa ka mid ah kuwa iyo kuwa la midka oo uu sheegana iska ilaali marka faqradaani faqradii aanu soo marnay cagsigeedu wey faqradii aanu soo marna uu lahaa hebel ninkii jeclaada hebel ninkii jeclaada hebel ninkii jeclaada waa sunni uu lahaa kuwaan ninkii wanaag ku sheegana ninkaasna waa mubtadic ragga horaata raggi wax ka sheegana mubtadic buu ahaa raggan aanu sheegnay iyo kuwii dariiqooda marana ninkii wanaag ku sheega waa mubtadic ninkii u caroodana waa sunni qarniga marka hadda aanu soo joog aanu soo gaarnay ragga raggaa maaragtay matelayey waxaa ka mid a ninka khabiidka oo hadda maaragtay suudaan ku xiran oo la yidhaahdo doctor doctor xasan turaabi kadalika yusuf alqardawi moxamed alghazali alhalik ee hadda maarata qabla maarata sanawaat qabla sanateyn miyuha markuu dhintay mase qabla alaat sanawaat kadalika sayid qudbi xasan banna waamhaaluhu waamhaalihim iyo wax allaaliya wixii maarata isku manhaj yihiin kulluhum calaa dalaala walmixnatu walmixnatu fi lislaami bidca waama alyawmu وأma اليوم fيمتaحن بالسuنة لqwله إن hذا العلم dين فاnظروا عmن تأخذوna dينكم hadalkii ninkii la ohan jiray taabiciga mxu ahaa محamed بن سيrيn الbصrي naam محamed بن سيrيn الbصrي والمحنة في الإسلاam iسlaamka oo la isku imtixaana dhexdiisa oo maxaa arrintaa ka leedaha maxaa arrintaa ka leedaha maxaa ummadda lagu imtixaano bidcatun bidca wey islaamka waxa la yahay imtixaan ummadda in la imtixaano islaamku ma ogola wa ama alyawma maanta oo aanu joogno oo masaa'ibtii bidacdu ay soo baxday fa yumtaxanu qofka waxaa lagu imtixaanaya bisunnati sunnadaa lagu imtixaanaya liqawlihi liqowli moxamed ibni siriin albasri ina hada alcilma ina hada addiina diinun cilmiga waxa laga odaa diinka laftiisii wey ina hada alcilma cilmigan isagaa diinun diin weeyaan faاnduruu caman taakuduuna diinakum cidda diinkiina aad ka qaadanaysa iska ilaaliya iska fiiriya maarta iska eega qofka diinkiina aad ka qaadanaysaan waa inaad iska egtaan walaa taqbalu اlxadiiثa ila miman taqbaluuna shahaadatahu xadiidka nebigana ha ka qaadanina ilaa qof shahaadadiisa aad aqbalaysaan mooye fatanduru waad eegeysaa fain kaana saaxiba sunnatin midka diinka laga qaadanayo ama axaadiidta nebiga laga qaadanayo ama cumuuman diinka laga qaadanayo haddii uu yahay qof sunnada ku toosan lahu macrifatun aqoonna ule sunnada qof waxaa jira saaxibu sunna lakin sunnada aan aqoon ilaa sunnadu waxa wey ahlu sunnadu culmo iyo caamay leeyihiin marka waxa weeyaan haddii uu saaxibu sunna yahay lahu macrifatun garaadna uu leeyahay sunnada oo sunnada uu garanayo saduuqun mid maaragtay run sheegaya inuu yahay runta lagu yaqaano katabta canhu xaggiisa ayaad ka qoraysaa oo diinkii waad ka qaadanaysaa wailaa taragtahu waad ka tegaysaa waإida aradta اlistiqaamaةa calى اlxaqi wadariiqi ahli الsunnati qablaka faxdar اlkalaam wuxuu leeyahay sheikhu waidaa aradta اlistiqaama toosnaan haddi aad doonaysa cala alxaqi xaqa lagu toosnaado wa dariiqi ahli الsunnati ahlu sunnada waddadooda lagu toosnaado qablaka adi kaa horeeyey faxdar اlkalaama kalaamka iska ilaali yani kalaam اlyunaan falaasifada warkoodii iska ilaali iyo mutakalimiinta warkoodii inaad marat dabagesho wa asxaab alkalaam mutakalimiintiina iska ilaali wاljidaali waahli اljidaal wa asxaab aljidaalna iska ilaali wاlmiraai waasxaab almiraa wاlqiyaasi waasxaab alqiyaas yani alqiyaas almudaadi lilkitaab waالsuna waa qiyaaska mucaaridka ah oo nusuusta maarata ka soo horjeeda wاlmunaadarati fi اdiin iyo diinka maaragtay dadka maarata asxaab almunaadarada ah oo diinka maarata ku doodaya bigayri cilmin dadka iska ilaali فإن فإن فإن استماعك فإن استماعك فإن فإن فإن استماعك مقلكaaga منهم kuwaas aad wax ka maqشhid wax ka dhegaysatid
wain lam taqbal minhum yaadan waxba ka aqbalin oo manhajkooda aadan ku qancin yaqdaxu shaku fi lqalb yaqdaxu ashaku shakigu wuxuu maaragtay uu dhaawacayaa fi lqalbi qalbiga ayuu dhaawacaya mujarad samaacihi minhum waxay keenaysaa inaad shakisid shakigaasna muxuu keenayaa qalbigaaga inuu dhaawaco oo diinkii xaqaa markaa ka shakisid wakafaa bihi qabuulan kaa shakigaas ayaana wuxuu kugu filan yahay qalbiga kaa dhaawacaya asaga ayaa aqbalitaan kuugu filan baatilkaad aqbashay fatahlika markaad alhaagsantid wamaa kaanat zandaqatun qab wamaa wujidat zandaqatun qab hadda ka hor zandaqo iyo munaafiqnimo lama helin walaa bidcatun bidcana lama helin walaa hawan hawana lama helin walaa dalaala dhumitaan wadada xaqa ahi sunnada nebiga laga dhumo ila min alkalaami hadal xaggiis mooye hadal unba maarta dalaalo haddii ay timaado bidca hadday timid zandaq hadday timid mutakallimiinta xaggooda ka timid waljidaali iyo jidaalka walmiraai walqiyaas wa hiya abwaabu lbidcati waa bidcada irdaheedii waashukuuki waazandaqa yacni waxa weeyaan kalaamka iyo jadalka iyo miraaga iyo qiyaaska baatilka ah oo nusuusta loogu hor yimaado waa abwaabta laga soo galo bidcada iyo shakiga oo diinta laga shakiyo iyo zandaqada oo islaamkii maaragtay lagu kalsoonaan waayo oo qofku maarata munaafiqnimada uu ku qanco hada wabilahi tawfiq sala allahuma wasalam ala muxamadi wala alihi wasaxbi wasalam ajmaciin
الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين قال الإمام البربهاري رحمه الله فالله الله في نفسك وعليك بالأثر وأصحاب الأثر والتغليد فإنما هو فإن الدين إنما هو بالتغليد الله الله الله عقابك سكقاشامو أما الله ما ارتكيا في نفسك نفتاضة وعليك بالأثر أحاديث النبي كان لازم وأصحاب الأثر ذاتك أهل الحديث كان لازم وهفاروق والتغليد iyo raacitaan la raaco salafu saalix faina addiina diinku inamaa huwa diinku bitaqliidi ay bilitibaac waa raacitaan la raaco dadkii maaragtay manhajkooda u saxiixa oo ay ugu horeeyaan asxaabu rasuuli illaahi sala allahu alayh waalih wasalam yacni wuxuu u jeedaa linnabiyi nebiga in la raaco taqliidka markuu leeyahay faina addiina inamaa huwa bitaqliid wuxuu kaga jeedaa lilnabiyi sala allahu alayhi waalihi wasalam waasxaabih nebiga iyo saxaabadoo la raaco ridwaan ullahi calayhim ajmaciin iyo ilhaantooda allah ka raalli noqdee hadda ka horna waanu soo marnay ujeedada uu ka leeyahay taqliidka inay tahay alitibaac hadda sida maarata cibaaradu sida maarata ay tusinaysana waa sidaa yani marka uu leeyahay faina addiina inama huwa bitaqliid yacni lilnabiyi sala allahu alayhi waalihi wasalam waasxaabih ridwaan ullahi calayhim ajmaciin waman qablanaa dadkii annaka naga horreeyey lam yadcunaa lam yadacuunaa nagamaysan tegin fii labsin yacni arrin irtibaasku ku jiro nagamaysan tegin arrin bayin ah dariiq bayin ah oo ayaa maaragtay nebiga iyo saxaabadu ay nooga tageen leyluhaa ka nahaariha laa yazuuqu canha ilaa haalik faqallidhum dadkaa naga horreeyey oo salafu saalix dadkaas taqliid ku samee yani ayaga raac wastari raaxayso walaa tujaawizi alahara wa ahla alahar xadiidka nebiga iyo ahlulxadiidka xagga iyo xagga ha gudbin dhanna haw dhaaf ayaga ayaa xaqu ku kooban yahay kamana shisheeyo kamana sokeeyo xaq waqif cinda almutashaabih axaadiida mutashaabihaadka iyo aayaadka mutashaabihaadka oo macnahooda allah uu la gooni yahay agtooda istaag walaa taqis shay-an qiyaaska mukhaalif linusuusi saxiixa ah qiyaaska noocaasana ha la imaanin oo maaragtay nusuusta mutashaabihada qofku waa inuu rumeeyo ee in maaragtay qiyaas caqliga uu la yimaado oo markaas uu halkaa iimaankiisa uu ku waayo oo mida shiikhu uu ka digayo mutashaabiha in badan waanu soo baraarujinnay qur-aanka iyo axaadiida nebiga lagama heli karo hal eray oo axaadii saxaabada nebiga ka wada qarsoomay qur-aanka min awali ilaa aakhirihi ma uu jiro waa jira saxaabada qaybo badan oo ka mid a aayado qaarkood maarata garan waayo qaar kala laabtay laakiin qur-aanka min awali ilaa aakhirihi kuma uu jiro lafdi mutashaabiha macnihiisu oo aan la garanayn oo markii lasoo mara leeyahay allahu aclam bimuraadi wax jira maahan hadalkaana waxa weeye haddii la yidhaahdo waxaa ka soo baxaya natiijadiisu ay noqonaysaa nebiga in lagu soo dejiyey alfaad macnaheeda uusan fahmayn oo taasna macnaheedu ay tahay nebigu dadka inuu dadka ugu yeer inuu dadka ugu yeerayey wax uusan macnihiisa fahmayn waana arrin khatara wey laakiin mutashaabiha waxaa laga wadaa tusaale ahaan qur-aanka iyo xadiidkuba waxay caddeeyeen janno inay jirto dadka mu'miniinta allah subxaana wa tacaala uu ku abaalmarinayo iyo naar naarta iyo jannada qof kastoo mu'mina waxaa waajibka inuu rumeeyo dusan rumaynna iimaankiisa wuu baaba'ayaa marka jannada tafaasiisheedu iyo qaybaheeda hoose iyo xaqiiqadeeda hoose dhab ahaan tafaasiisheeda hoose waxay ka mid tahay min alqadaaya almutashaabiha oo allah baa la gooni ah tafaasiisheeda hoose walidalika nebigu waa kale maaratay xadiidka xadiidulqudsiga acdadtu allah waa kale maaratay asagoo nebigu ka warinayo acdadtu licibaadiya asaalixiin maa laa caynu ra'at walaa udunu samicat walaa khatara calaa qalbi bashar wax xaqiiqadaoda maarata ay tahay jannadu yani ilaahay addoommadiisa wuxuu u diyaariyey waxaan dhegn bani aadana aysan maqal il bani aadana aysan arag qalbiga bani aadamkan aan kusoo dhicin waa xaqiiqada jannadu ay ka samaysan tahay marka waxa weye xaqiiqadaas waa xaqiiqa laa yaclamuha ila allah allah kaliya og marka waa min almutashaabih in la rumeeyo xaqiiqada noocaasa kadalika saacadda qiyaamaha dhicitaankeedu xilliga ay dhacayso muxadadka ah allah kaliya ha og nebiguna looma sheegin ummadda kaleetana waanbaabi olaanaysan ogaan taasuna waxay ka mid tahay min alqadaaya almutashaabiha oo qofka mu'minka ay waajib ku tahay inuu rumeeyo sidoo kaleeto sifaadka alle waajib waxaa qofka muslimka ah inuu rumeeyo sifadii allah uu naftiisa ku tilmaamay ama isimkii allah isku magacaabay kadalika ama nebigu ku magacaabay ama maaratay nebigu uu ku tilmaamay iyadoo tashbiih tacdiili tamtiil midna aysan lahayn laakiin sifaadkaas aan allaha usugayno miyaan kayfiyadooda la garanayaa ma garanayno nebiguna ma garanayno kayfiyada allah uu maarata carshiga kaga sarreeyo annaguna ma garanayno marka kayfiyadaas cilmigeeda allah kaliyaa garanaya waa min almutashaabih marka mutashaabih saas ka wadaa laakiin qur-aanka iyo axaadiista lagama heli karo lafdi laleeyahay allahu aclam bimuraadihi oo culummada dhammaantood ay sidaa maarta ku wada tageen wax ku jira maahan walaa tatlub cindaka xiilatan taruddu biha cala ahli lbidac wuxuu leeyahay musanifku raximah llah walaa tatlub ha dalbin oo ha doonin min cindika adiga agtaada xiilatan xeelad iyo tab taruddu biha xeeladaasaad ku radinaysid cala ahli lbidac xeelad adigu naftaad aad ka samaysatid oo ahlulbidaca ku radinaysid marnaba maarata xaawilin fa inaka umirta bisukuuti canhum waxaa lagu faray inaad iskaga aamustid turahaadkooda iyo khubsiga ay ku hadlayaan walaa tumakinhum min nafsik naftaadana ha umakinin naftaada ha u suurtagelin in maaragtay mutashaabiha waxyaalaha maaragtay bidacda ay maarata baahinayaan naftaada ha u makanin inay maarata kusoo gudbiyaan amaa calimta miyaadan ogeyn ana muxamad bna siriin muxamed bnu siriin oo ka mid a min culamaai taabiciin fii fadlihi maca fadlih iyadoo la garanayo fadliga uu lahaa iyo cilmiga uu lahaa lam yujib rajula min ahli اlbidac fii mas'alati waaxida nin mubtadicaho u yimid ma uusan ajiibin hal mas'alo maaragtay masaaisha uu weydiinaya hal masalo ka mid ah ugamuusan jawaabin walaa samica minhu aayata min kitaabi اllahi caza wajal aayad kitaabka alla ka midana kamuusan dhegaysan faqiila lahu arrintaasaa lagala hadlo waxaa la yidhi ninkan kule masaa-isha noocaana maarata aanu ka wada hadalno oo maarata iga jawaab ama maarata qur-aanka ayado ka midaan akrinaya oo dhagaha markaa dhagaha ayuu faraha gashaday oo isagoo le maarata alqalbu daciif alqalbu daciif marka waxa la arrintaa maxaa u samaynaysaa ninkan mubtadica la hadal u jawaab qur-aanka u akrinayana maarata dhegayso maxaa kugu dhacay ba la yidhi faqaala wuxuu yidhi akhaafu an yuxarifahaa aayaadka kitaabka qur-aanka uu ka soo qaadanayo inuu gediyo macnihii allah uu ugu talagala macno ahayn uu ku fasiro ayaan ka baqayaa fayaqaca taxriifkaasu marka fayaqaca fii qalbii shay-un shay marka taxriifka uu samaynayo ka mida qalbigee marka uu taafiriyo ku dhaco waa inayna markaas inxiraaf lagu dhaco lianna qalbigu waa daciif meesha inxiraafku ka imanayana qofku ma oga marka maadaama salafu saalix sida ay ahaayeen wuxuu leeyahay waxba ha ka dhegaysi waxba ha ka maqlin banaanka maarta ka mar hadalkan marka micnihiisu ma ahan ka qaacida caama inay tahay ka qaacida mudarida oo la leeyahay ahlu bidaca siday rabeen ha yeeleen ummadda ha dhumiyeen yaan lala hadlin lagama wadataa iyada ah waxaa laga wadaa waa xasaba almasaalix walmafaasid yani qofka yani haddii uu maaragtay uu masaal ninka caalimka uu arkayo wax natiijaa inaysan ka imaanayn ninkaa mubtadica le hadalkiisa bal darar cala almuslimiin intaa markii lala hadlo waa laga aamusayaa sida uu sameeyey moxamed bnu siriin albasri haddii ninka caalimka ay usoo muuqato munaadaradiisa takallub inuu ka imaanayo oo maaragtay lisaalix ahli sunna ay tahay oo maaragtay fitno aysan ka ratimayn waxa weeyaan taasna waxa weeyaan maslaxadaas ayaa la qaadanaya lianna waxaan garanaynaa cabdullaahi ibnu cabbaas inuu nimankii maaragtay khawaarijta ahaa markay soo baxeen inuu la munaadarooday oo ummad aad iyo aad u fara badan munaadaradoodii maarata ilahay uu ku hanuuniyey kadalika imaam axmed ibn xambal iyo culummadii kaleeto selafka marka yani waxa wey qadiyadaa waxa weeyaan waa xasab almaslaxa walmafsada haddii ninka caalimka uu ama maaratay maaragtay daalib cilmiga ay u muuqato in maaragtay ay ahlu sunnaha maslaxadooda ay ku jirto inaan lala hadlin la u hadli maayo qabla sanawaat waxaa dhacday nin ibaadi ah oo maaragtay dawladdan cumaan waa dawla ibaadiya waa dawla maarata maarata madhabkii khawaarijta ayay maarata haystaan ninka marka ugu sarreeya ibaadiyada waa firqda ugu liidata weye khawaarijta firqada ugu liidata weeye ayaa wuxuu yidhi waan kula doodayaa binbaas bu wuxuu ku yidhi maaragtay waxaan doonayaa inaan kula doodo oo maarata munaadara caalamiya ayn aniga adigana dhex marto binbaas waa ku diiday bacd lmasaakiin waxay yidhaahdeen waxaa habboonayd inuu sheikhu maarata arrintaas usan diidin inuusan diidin ninka marka odhanaya waxaa habboonayd inuusan diidin ma u oga cilmiga asagu shaksiyan u xambaarsan yahay yacni maxaa maslaxada maxaa mafsadaah ma garanayo waa iska maarata asxaabu alqawqaa leanna waxa ninkan mubtadica hadafka u lahaa waxay ahayd shuhrada iyo cilmiga iyo wanaagga muslimiinta guud ahaan allah binbaas inuu maarata uu maarata uu siiyey inuu maarata magaciisa ka soo baxo oo la yidhaahdo ninka ibaadigaha fulan ibnu fulan wuxuu la dooday ninka la yidhaahdo binbaas oo marka ummadda muslimiinta halkaa maarata musiiba ay kaga timaado marka waxa weeyaan marka ahlu bidca lala doodayo doodoodu waa xasaba xasba almaslaxati walmafsada ayaa loo egaya waidaa samicta waidaa samicta arajula ninka haddii aad maqashid yaquul isagoo odhanaya inaa naxnu nucadimu allah annaku ilaahay baanu weynaynaynaa idaa waktigii haddii uu yidhaahdo samica aahaara rasuuli lahi sala allahu alayh alih wasalam markuu axaadiista nebiga maqlo ayuu wuxuu leeyahay naxnu nucadimu allah ilahay baan tacdiiminaynaa haddii sidaa aa maqashay ninka noocaas leh faaclam anahu jahmiy inuu yahay jahmi ogow yuriidu wuxuu ujeedaa an yarudda ahara rasuuli lahi sala allahu alayh alih wasalam nebiga xadiidkiisa inuu radiyo wayadfacahu bihadihi lkalima kelimadaas aad u liidata maaragtay xadiidka nebiga maarata uu ku dafiro uu ku jiido wa huwa yazcumu isagoo odhanaya annahu yucadimu allaha wayunazihuhu ilaahay inuu weynaynayo oo xumaanta uu ka hufayo idaa samica markii uu maqlo xadiida ru'yati axaadiista maarata ru'yada mu'miniintu inay allah arkayaan ku saabsan waxaa wa xadiida nuzuul iyo axaadiista maaragtay mutawaatirada ah oo nuzuulka maaragtay allah subxaanahu watacaala kullu leyla habeen kasta fi ulu leyl اakhir inuu maarata allah ila sama dunya usoo degayo axaadiia mutawatiradaha nuzuulka maarata kusoo aroortay markuu maqlo wagayrahu ya axaadiidka nuzuulka axaadiisii kaleto aan sida axaadiis kaleto sifaatka afalaysa yaruddu ahara rasuul lahi sala allahu alayh walih wasalam axaadiida noocaasa markii uu maqlo qofka hadalka ohanaya ohanaya maaragtay naxnu nucadimu allah qofkaasu miyuusan ahayn qof radiyey xadiidkii nebiga waidaa qaala waaya yani shako kuma jira inuu yahay qof xadiidkii nebiga radiyey iska dhaaf maaragtay axaadiis fara badan hal xadiid oo saxiixa haddii qofku isagoo og inuu saxiix yahay uu radiyo islaamka uga baxaya waidaa qaala haddii uu yidhaahdo inaa nucadimu allaha an yazuula min mawdicin ilaa mawdicin ilaahay waxaanu ka weynaysiinaynaa an yazuula allah inuu zuulo min mawdicin meel inuu kasoo zuulo ilaa mawdicin aakhar meel kaleeto faqad zacma qofkaas wuxuu yidhi anahu aclamu billahi min hayrih anahu isagu aclamu inuu kaga ogaal badan yahay billahi alle min hayrihi hayrkii yacni makhluuqa alle ninka ugu aqoonta badan allah inuu yahay dadka marka isagu ka aqoon badan yahay soo hoosgelaya nebiga sala allahu alayh wala saxaabada nebiga faxdar haaulaa kuwa noocaasa oo axaadiida markii nebiga ay maqlaan yidhahda ilaahay baan tacdiiminaynaa ilaahay baan nasahaynaa kuwaas ka digtoonow faina jumhuura faina jumhuura annaasi min asuuqati wagayrihim dadka mucdamkoodu ama sida maaragtay dadka maaragtay suuqjoogta cawaamu naaska ah iyo wagayrihim kayrkooda calaa hada alxaal xaaladaas iyadaa bay ku sugan yihiin dadka agarkoodu caqiidadii waa ka dhuntay xaaladaas un bay ku sugan yihiin waxadir innaasa minhum kuwa noocaasa dadkaba ha u batin hadday rabaane kuwa noocaasana dadka kaga dig madhabka noocaasa sayi-a dadka xambaarsan dadka maarata kaga dig liannahum waxaa weeye liannahum waa calaa gayri sunna sunnadii nebiga waxaanan ahayn ayay ku sugan yihin dadka ugu yeerayaan marka ayi waaxid ama caamo ha noqdo ama magac culamaha sheeganayo oo markii axaadiida sifaatka alasmaa wasifaat u maqlo odhanayo maaragtay ilaahay baanu tacdiiminaynaa waxa weeyan qofka isagaa oo qof aada iyo aad maaragtay u liito radiiu lmadhab ah hadalkan ay leeyihiin inaa nucadimu llaha an yazuula min mawdicin ilaa mawdic ahlu sunna horta sideeda ma yidhaahdaan ilaahay mawdac buu ka sazuulo mawdac kale suu usoo usoo intiqaalay maba yidhahdaan laysa min alfaadihim waana alfaada mujmalada ah qofkuna waxa weeya lafdi mujmala marka ku hadlo waxa weeyaan yustafsar yani haddii kelimad xaqa ay xambaarsan xaqa ahlu sunna waa sugaan haddii baatil yahna baatilka maaragtay waa ay radiyaan marka zawaalkaas ay leeyihiin min mawdicin ilaa mawdic waxay ka wadaan nuzuulka alle subxaanahu watacaala allah subxaana watacaala carshiga alle uu ka soo degayo ilaa samaa duniya usoo degayo marka nuzuulkaasna waxa weye sida nebigu usugayaan usugaynaa macnihiisna waa macno la fahmayo mana odhanayna mana adeegsanayna lafdiga intiqaalka ah ama zawaalka lianna nebiguna kuma hadlin ilaahayna kumuusan hadlin waa lafdi muxdatha wey waxyaalaha qaybiyaadkana qaabka maaragtay waxyi uu usoo arooray keliya ayaa loo rumaynayaa waida sa'alaka axadun can mas'alatin fi hada alkitaab qof hadduu maaragtay ku weydiiyo mas'alo kitaabkan ku taalla wa huwa mustarshidun qof hanuun dalabana hanuun doonana uu yahay fakallimhu qofkaa la hadlo wa arshidhu qofka hanuuni waidaa jaa'aka yunaadiruka haddii uu ku yimaado isagoo maaragtay jadal doonayo oo kula doodaya faxdarhu ka digtoonow faina fi lmunaadarati almiraa'a waljidaala walmuqaalabata walkhusuumata walqadab munaadarada waxaa ku sugan almiraa waljadal miraa waljadal isku dhow yihiin yani dood walmuqaalabata ka adkaanko yani qof qof walba qof kaleto inuu xaawilo inuu ka adkaado walkhusuumata dood walqadaba caro waqad nuhiita can jamiici hada jiddan arrinkaas dhammaantiisna waa lagaa reebay si maaragtay dhab ah ayaa lagaaga reebay wa huwa qofka isaga ah oo maaragtay munaadarada doonaya yuziilu wuxuu zuulin wuxuu maaragtay ka zuulinayaa can dariiqi alxaq jadal jadalku ama awsaaftaas aanu soo marnay dhammaantood waxay sabab u noqonaysaa qofka waddadii maaragtay inay ka zuuliso ninka maaragtay munaadarada doonayana wuxuu doonayaa inuu qofka waddada xaqa ka weeciyo walam yabluqnaa namana soo gaarin can axadin qof min fuqahaaina fuqahadeeni fuqahadeenii ka mid ah wa culamaaina culamadeenii ka mid ahlu sunnaha annahu naadara aw jaadala aw khaatama inuu munaadaro uusan maaragtay wax ka ka faa'iidoobaya aan la arag inuu galay ama jadal aan adilo ku dhisnayn uu sameeyey ama khaasamo baatila uu sameeyey nama soo gaarin jadalka marka waxa weye manhigaa waxa weye waa jadalka adila sharciya aanan maaragtay aanan ku qotamin ama maratay wax faa'idaha kasoo baxaya aan la arag laakin jadalka ah wajaadilhum bilatii hiya axsan taa waxa weeyaan waa mid sharcigu ogol yahay qofka maaragtay in baatilkiisii lagu caddeeyo xaqana lagu isbaatiyo qaala alxasan albasriyu xasan albasri min culamaai altaabiciin wuxuu leeyahay alxakiimu qofka xakiimkaahi laa yumaari laa yumaari ma doodo walaa yudaari mana samaansabo bi xikmatihi xikmadiisa an yansurahaa inuu baahiyo in qubilat xikmadii iyo xaqii uu baahiyey haddii la aqbalo haddii la aqbalo xamid allah ilaahay buu ku mahadinayaa oo ilaahay wuxuu uga mahadinayaa ilaahay xaqaa fahamsiiyey haddana waafajiyey inuu xaqii uu baahiyo lagana qaatay wa in ruddat xikmadii haddii lagu soo radiy haddii la radiyo oo aan laga qaadan xamid allah ilahay buu k ilahay buu ku mahadinaya ilahay wuxuu ugu mahadinayaa allaha xaqa asaga maaragtay baray oo waafajiyey inuu xaqa ku sugnaado ya oo bidcada kayrkiisa uu ku sugan yahay ka badbaadiyey وجاء رجل إلى الحسن حسن البصري أيان أيمد فقال وحي أنا أناظرك في الدين دينك أيان قال دوديا دين أنا أناظرك في الدين دينك أن قال دوديا إيه ما قال دينك فقال الحسن أنا عرفت ديني فإن ضل دينك فاذهب فاطلبه أنا دينك يوانا قانا قرآن إلهي مار دينك يبري فإن ضل دينك فإن ضل دينك دينك يهدي ولمي ودينك يدعو أدوي الدين لا وطهي فاذهب صبح fadluhu diinkaa dhumay goobo aduu kaa maqan yahay adaa diinka kaa dhuman diinka waa haystaa waa kelimada maaragtay kelimada maaragtay saxda ah qofka hadduu yidhahdo diinkan kaala doodo diinku dood uma baahna wuxuu rahaa diinku itibaac in inta la barto la raaco ayuu u baahan yahay ee diinka maaragtay wax jadalihi iyo wax doodahoo kasii hooseeya looga goobayo maba jiraanba waa xaq maxdi ah xaqa maxdiga ahina wuxuu u baahan yahay in la barto lagu dhaqmo marka wuxuu yidhi diinka aduu kaala dhumay aniga diinkaygama dhumini goobo meesha kaa jira adaa garanayay وسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوما على باب حجرته يقول أحدهم ألم يقل الله كذا وقال الآخر ألم يقل الله كذا نبي أياه مغلي قوم ضد asagoo maaragtay nebigu gurigiisa irkiisa ku sugan yahay qolkiisa irkiisa maaragtay nebigu joogo ayadoo maaragtay dadkii midkood uu leeyahay miyuusan allah sidaa dhihin kan kaletana uu leeyahay allah miyuusan sidaa dhihin yani kaanamaa kaanamaa kaanama alqur'aana yanqudu bacduhu bacdan sidii maarata ayaduhu maarata isburinayaan ayaa maarata qof wuxuu leeyahay ilahay miyuusa saa dhihin kii kaletana wuxuu leeyahay dibda qowli ilahay miyuusa saas dhihin hadalka ayaa nebigu maqlay fakharaja muqdaban nebigu asagoo marka caraysan oo caray ka muuqato ayaa nebigu soo baxay faqaala wuxuu yidhi abi haada umirtum ma arrinkaa aan maqlayo oo aan arkayo miyaa layni faray am bihada bucidtu ilaykum mase kan jadalka noocaana baa la iigu keeni soo dira aniga inaan idin soo gaarsiiyo an tadribuu kitaab allahi bacdahu bibacdin kitaabka alle qaar qaarka kaleta inaad ku garaacdaan oo dadka aad u tusisaan kitaabka alle inuu maaragtay tanaaqud u ka dhaxeeyo oo aayadaha alle maaragtay ay iska hor imaanayaan fanahaa can iljidaal nebiguna sala allahu calayhi waalihi wasalam wuxuu diiday jadalkii wax qiima aan lahayn oo qiima uusan ka soo baxayn xadiidkuna waxa weeye waa xadiid saxiixa wuxuuna tusinayaa inaan la ogolayn jadalka baatilka lagu doodayo oo wax ka soo baxaya aan la arag qof kasta ahlu bidacana dhaqankooda wuxuu yahay in nusuusta waxyiga ay iska hor keenaan oo masaal sidaan ku aragnay hadda maaragtay kuwii horeetana sida kutubta maaragtay culamaau salaf ay ka qoreen kuwa maanta qarnigan aan soo gaarnan aan ku aragnay markuu arko inuu mutawarib fi lbidca inuu yahay ayuu wuxuu leeyahay ka soo qaad sida maaragtay sifaatka alle allah haddii maaragtay culuwi loo sugo sida aada leedihiin ilaah wuxuu leeyahay maarata wahuwa aqrabu min xabli lwariid wuxuu leeyahay maarata nebigu sala allahu alayhi waali wasalam qof kasta markuu tukanayo allah waxa weeyaan qofka musalliga iyo qiblada udhexeeya hadalkaas marka muxuu yahay wuxuu doonayaa inuu yidhaahdo nusuustu waa mutanaaqita waa isburinaysa markii qofka noocaasoo kaleta ilaahay asaga maarata xiiro naftiisa maarata ku riday oo shaydaanku maarata xiiro u maaratay shaydaanka xiiradiisii u ajiibay oo meel u dhaqaaqa u garan waayey ayuu wuxuu doonayaa ummaddii kaletana inuu xiiradda ku rido oo u mujiyo kitaabka alle inuu yahay mutanaaqid mid maarata iska hor imaanaya marka qof kasta oo xaawila oo markii daliil sharciga loo keenay liya war aayaddana sidaasay leedahay xadiidkanina sidaan buu leeyahay ayib xadiidkaasna saas aayaddan saasay leedahay marka qofkaas qof khayr doona maahan qof aad u liita wey laakiin qofku waa odhan karaa aayaddan macnahan bay tususay aayaddan kalete macnaheeda xoogaa aniga maana fahmin taa waxa weye waa dariiq bannaan oo qofkii maarata dadka ahlucilmiga markaa la weydiin karo wa kaana bnu cumar cabdullaahi bnu cumar fanaha can iljidaal nebigu markaa wuxuu diiday jidaalkii iyo doodii aan wax tayadahaysan ka soo baxayn wa kaana bnu cumar cabdullaahi bnu cumar wuxuu ahaa yakrahu lmunaadara munaadarada inuu nacayo wax faa'iida aan lahayn waa maalik bnu anas maalik bnu anasna asaguna waa uu nici jiray waman fawqahu culammadii ka sarraysay waman duunahu culammadii ka dambaysay kasoo hoosaysay yani xagga dabaqada kasoo dambaysay ilaa yawmina hada ilaa maalinkiina laga soo gaaro wa qowl اllahi caza wajal akbaru min qowli اlkhalqi qowlka alle ayaa ka weynan badan qowlka makhluuqa qaala allahu tabaaraka wa tacaala ma yujaadilu fi aayaati illah ilaahay aayaadkiisa kuma uu doodayo ila aladiina kuwiiba ku dooday kafaruu gaaloobay marka jadalka shiiku marka diidaya waxa jadal jadalkaas aan qiimaha lahayn oo jahliga ku dhisan kaa wey sida aayadda ay tusinayso leanna gaaladu markay doodayaan wax cilmiya nebiga kula maysan doodayn jahli maxd ayay kula doodayeen nebiga sala allahu alayh ali wasalam wa sa'ala rajulun cumar bna alkhadaab nin ayaa wuxuu weydiiyey cumar bna khadaab radi allahu canhu faqaala wuxuu yihi man naashitaatu nashta faqaala wuxuu yihi low kunta maxluuqan ay maxluuqa ra's haddii madaxaaga uu xirnaan lahaa oo madaxaaga maaragtay lasoo xiiri lahaa maxluuq ra'si aad ahaan lahayd la darabtu cunuqak madax ayaan kaa goyn lahaa luquntaan kaa jari lahaa ninkaa waa ninkii la odhan jiray sabiiq sabiiq ibnu cis atamiimi ee maaragtay qisadiisu qisa mashhuur ay ahayd waxaa warinaya sida uu leeyahay muxaqiqu daaram ibnu wadax fi lbidca walaajuriy yani kutub aad iyo aad u fara badan baa warinaya sida laalakaay ibnu bata kadalika kitaabka kutubta caqiidada agarkooda waa soo qaataan sida kitaabka abu cusmaan usaabuni oo kaleeto marka ninka isaga ah waxyaalaha mutashaabihaadka oo macnahooda uusan fahmayn ayuu maarata ka dabalaaban jiray sidiisaba marka markii arrintiisa loo sheegay ayaa loo keenay cumar bn khadaab fi imaara ee wakti waxay maarata fi khilaafati cumar bn khadaab radi allahu canh marka markii loo keenay ayuu wuxuu yihi maarata marada maarata marada madaxa ka qaad marada marka madax uu ka qaaday ayuu wuxuu ku arka maaragtay inuu timan leeyahay oo madaxiisa usan xirnayn marka wuxuu markaasu hadalkaa yidhi low kunta maxluuqan la darabtu cunuqata yacni waxa weeyaan haddii timuhu ay xirnaan lahaayeen wuxuu markaa u dareemi lahaa oo uu ku xukumi lahaa cumar bn khadaab radi allahu canhu inuu khawaarijtii nebigu ka digay inuu ka mid yahay sidaasu marka ku dili lahaa walidaalika dhaqanka sunada nebiga sala allahu alayhi waali wasalam iyo caadadii fiicneed oo carabtu ay tiqiinay ka mid maahay ninka ragga ah inuu isxiiro ninka ragga ah inuu isxiiro ayadoo wax cudura ku kalifayaan laarag ama xanuun ama maarata cibaado sida cumrada iyo xajkao kaleeto yani dhaqanka carabtu ay tiqiinay sunaduna ay sugtay waxa way qofku ninku inuusan ninka ragga ah inuusan isxiirin naagaa walbisan isxiirinba ninku inuusan isxiirin xiiritaanku marka waxa weeyaan qofku biduuni sabab madaxiisa uu xiiro waa dhaqanka ahlubidaca gaar ahaan nimanka la yihahdo khawaarijka وqاl النabiyu slى الlahu عalayh وalih وasalam nebigu wuxuu yidhi almuؤminu laa yumaari muؤminku ma doodayo walaa ashfacu lilmumaari midka doodayana ma u shafeeca ywma اlqiyaama fadacu lmiraaءa liqilati khayri dooda ka taga maxaa yeelay khayrkiisa aad u yar xadiidka isaga waa ضaciifu jida yani xadiid nuur lama ahan adilada kaleeto oo maarata ka digaysa dooda aan qiimaa lahayn ayaa nooga filan lakin xadiku xadii ضaciifa wey walaa yaxilu lirajuli muslimin walaa yaxilu lirajulin muslimin nin muslima xalaal umaahan an yaquula inuu yihahda fulanu hebel ninka la yihahda saaxibu sunnatin waa nin saaxibu sunno ah oo sunni ah xataa yaclama minhu ilaa uu ka ogaado anahu qad ijtamacat fiihi khisaalu sunna sunnada xaalaadkeeda inay ku urursan tahay oo ay ku kulantay laa yuqaalu lahu loo dhihi maayo saaxibu sunna xataa tajtamica fiihi sunnatu kulluha ilaa sunnadii o dhan ay maaragtay ay ku kulanto lagama wado inaan maaragtay ficil mukhaalafa inuusan ka dhicin sida dib nooga imaan doonta wuxuu ka wadaa abwaabta macruufka ah oo ahlulbidacu ay ku dhumeen sida iimaanka tacriifkiisa oo kaleeto yani qofku haddii uu yidhaahdo iimaanka markuu ka hadlayo aliimaanu qawlu wacamalu yaziidu wayanqus markii la joogo maaragtay imaamka daacadiisa imaamka uusan ogolayn maarata inuu khuruuj ku sameeyo oo salaada maaragtay aimada amatjawr aimat ljawr iyo aimada kaleeto maarata caadilinta dhammaantood uu ka daba tukanayo kadalika markii la joogo maaragtay afcaasha markii la joogo qadarka nimanka qadariyadaah alqadariyat almuctazila oo aad iyo aad iskaga ilaalinayo ninkaa waxa weeyaan nin sunni ayuu noqonaya sida noo imaan doonta ee lagama wado hadda shiiku kama wado yani qofkan in mukhaalafa sharciya inaysan ka dhicin ma laga wado abwaabta dib nooga imaan doonta oo ahlubidcu ay ku dhumeen oo afarta baab ah yani nimanka maarata sida madhabka maarata qadariyada iyo murji'ada iyo shiicada iyo khawaarijta masaa-isha iyo usuusha ay ku dhumeen marka haddii uu ka badbaado qofkaas waxaa laleeyahay waa qof sunni ah laakiin masaa-isha ay ku dhumeen mas'alo ka mid a haddii qofku ku taasuro ma la ohanay waa saaxiibu sunna wa qaala cabdullaahi bn mubaarak cabdullaahi bn mubaarak ayaa wuxuu yidhi aslu nayni wa sabciina hawa arbacatu ahwaa yacni laba-iyo toddobaatanka kooxood oo nebigu uu yidhi kulluhaa fi nnaar nebigu uu yidhi arbacatu ahwaa afar qaybood ayay maarta u noqonayaan yani labiiyo toddobaatanka qaybood saddexiyo toddobaatanka kooxood oo ummadda nebiga ahlu qibluhu ay ka kooban yihiin ee labiiyo toddobaatan qaybood nebigu ku magacaabay calaa dalaala inay ku sugan yihiin labiiyo toddobaatanka kooxood oo ahlu qiblaha ka mid ah oo dadkii nebiga rumeeye ka mid ah waxay u laabanayaan buu leeyahay sheikhu afar qaybood afar kooxood bay u laabanayaan usuushoodu waa afar siaan hore usoo sheegnaba fa min haadihi alarbacati afartaa qaybood fa min haadihi alarbacati alahwaa afartaa qaybood inshacabat ayay inshacabat haadihi alitnaani wa sabcuuna hawa labi-iyo toddobaatanka kooxood afartaa qaybood ayay maaragtay ay ka farcamaysaa oo mutafarica ay ka tahay tan u horaysa maxay tahay alqadariya alqadariya ama qadariyadii horete qullaada ha noqdeen ama ha noqoteen alqadariyat almuctazila ayib waalmurjia iyo qolada leeyahay murjiada murjiada ayib washiica iyo shiicada hadda ka hor afarta qaybood markaan soo sheegaynay waxaan filayaa inaan nidhi alqadariyatu waalmurjiatu wاlraafidatu wاlkhawaarij marka ashiicatu acamu min arawaafid yani waxa weeyaan waa firqada ugu liidata shiicada firaqdeeda iyadaa firaq fara badan leh firqada ugu liidata weyaan raafidadu marka haddii hadalka hore aan usoo diray alraafid hadalkaa waxa weyaan sax maahayno waxa weeyaan shiicada ayaa maaragtay midda maarata saddexaad ama midda afraad ah ayib raafidadu marka waa ku dhex jirtaa wاlkhawaarij iyo khawaarijka afartaa qaybood ayaa usuusha ahlubidacu ay yihiin toddobaatanka iyo labada qaybood usuushaasay ka baxaysaa marka afartaa baab bay ka baxayaan mid kasta qadariyadu intaas oo firqay noqonaysaa murjiyadu intaasoo firqay noqonaysaa shiicadu intaasoo firqay noqonaysaa kadalika khawaarijtu intaa oo qabeed bay noqonaysaa walidalika waatuu lahaa shiku intaa intaa oo kun hatii maanta shiku uu gaarsiinayey ijmaaliyan faman qadama abaabakrin wa cumara abu bakr iyo cumar wacuثmaana wacaliya calى jamiici asxaabi rasuuli lahi sal اllahu alيyه ali wasalam abu bakr cumar cuثmaan cali qofkii ka hormariya saxaabada dhammaantood oo ayaga maarata awalka ka dhiga afartaas walam yatakalam fi اlbaaqiina ila bikhayrin inta soo hartana aan wax aan wanaag ahayn aanan ka sheegin walam yatakalam uusan kaga hadlin fi lbaaqiina inta soo harta ila bikhayrin wanaag mooye yani inta ka soo hartana afartaas waxa weye wanaag buu ku sheegayaa wadacaa lahum idilahaantoodana u duceeya faqad kharaja qofkaasu wuxuu ka baxay min atashayuci awalihi wa aakhirihi qofku hadduu yidhaahdo afdal الصaxaaba wa abu bakrin uma cumaru uma cuثmaan uma caliy inta ka soo hartana walaagu ku sheego dhammaantood ayagoo laftooda ay kala fadilan yihiin qofkaas waxa weeyaan baabu الtashayuc min awalihi wa aakhirihi waa uu ka badbaaday ayb waman qaala qofkii yidhaahda aliimaanu qowlu wa camalun iimaanku waa qowl iyo camal iimaanku waa qowl iyo camal yaziidu wayanqus waana kordhayaa waana nuqsaamayaa yacni waa kordhayaa ilaa ziyaadadiisu ay ka gaarto xad ilaahay uu garanaya cid kale aysan garanayn nuqsaan waa u nuqsaamayaa ilaa qofku gaalnimada uu ka baxo ilaa qofku islaamnimada uu ka baxo oo gaal uu noqdo waxa uu ku kordhayana sidaan hore usoo sheegnay waa طaacaadka wuxuu ku nusaamayan waa macaasida faqad kharaja qofkaas uu ka baxay min alirjaa'i kullihi awalihi wa aakhirihi baabu alirjaa qofkaasu bannaankuu ka istaagay awalkiisa iyo aakhirkiisa marba haddii uu yidhaahdo aliimaanu qowlu wa camalu yaziidu wayanqus waman qaala qofkii yidhaahda alsalaatu khalfa kulli barin wafaajirin yacni salaadu waa bannaan tahay qof kasta oo muxsin ah iyo qof kasta oo faajira oo muslima gadaalkiisa in lagu tukado qofkiina waa bannaan tahay waaljihaada maca kulli khaliifatin iyo jihaadka in lagala qaybgelayo imaam kasta micigiisa la jiritaankiisa walam yara alkhuruuja cala asulطaani biالsayf isla markaasna asagoo sidaa qaba oo arrintaa aaminsan aanan arkaynin imaamka ama suldaanka in maaragtay seef lagala hor imaan karo aanan arkayn oo u arkaya inay xaraam tahay waa muxuu qoraya ya wadaca miya صح ودعا خلط ودعا لهم بالصلاح يعني وناقنا الله مارت وبريا فقد خرج قفقس وحكبح من قول الخوارج من قول الخوارج أوله وآخره قولك خوارجك أي يكبح أول في آخره ومن قال قفق هذا المغابير كلها من الله عز وجل مغابير إذ لهان تيدا إلهي حق سيمارتك تمت ووحلق إلهي باقدري khayruha wa sharuha maqaadirta mideeda khayrka iyo mideeda shartaaba qofkii yidhahda ilaahay baa qadaray oo allah xaggiisa ka timid yudilu allah wuu dhumiyaa man yashaa ciduu doono wayahdi ilaahay wuu hanuuniyaa man yashaa ciduu doono faqad kharaja qofkaas wuxuu ka bahay min qowli alqadariyati qowlkii qadariyada awalihi wa aakhirihi wa huwa saaxibu sunnatin marka hore markuu lahaa shiikhu ilaa qofka laga ogaado khisaalu sunna inay ku kulantay lama odhanaya saaxibu sunna khisaashu waxa weye afartan baab qofku maarata sidaa markuu ka aamino waxa weye ijtamacat fihi khisaalu sunna sunnadii maaratay xaalaadkeedii ayaa ku kulmay baabkan marka waxa weeyaan ama fiqradan waa fiqra muhima in usuusha noocaana oo ay ku dhumeen firaqu ahli dalaala in daalibulcilmigu uu si fican u ogaado oo kutubta maaratay caqiidada aad iyo aad maarata arrintaa imcaanu nadar u sameeyo oo shubahaadka ay ku dhumeen uu maaragtay ilaa xad uu wax ka ogaado masaladan inkastoo aan hadda ka hor aan soo marnay gaar ahaan masalatu liimaan in yar baan rabaa inaan maaragtay dib ugu laabto iimaanka firaqda ku dhumay iyo ahlu sunnaha ahlu sunnaha shiikhii baa sheegay maaragtay tacriifkii uu ka aaminsanaa tacriifkay aaminsanaayeen aliimaanu qawlu wa camalun aliimaanu qowl wacamalu yaziidu wayanqus waxa weeyaan culummada in badan oo ka mida cibaaradaasi adeegsadaan qaarna waxay yidhaahdaan aimaanu aliimaanu qawlu biاllisaan watasdiiqu biاljanaan wacamalu biاlarkaan yaziidu biاطaaca wayanqusu biاlmacaasi waana isku mid waa isku mid marka qowlun wacamalun marka ay leeyihiin sida macruufka ah yani qowlka waa qowl اqalbi iyo qowl lisaan sida uu maarata ay culummadu yidhaahdaan muxadiiintu sida marata ibn qayim jawziya fi kitaabihi aلsalaa markuu kaga hadlayo masaladan iyadaa wuxuu leeyahay wahaahunaa aslu aakaru wahuwa ana xaqiiqaة اliimaani murakabaة min qowli wacamal halkaa waxa weeyaan asal kaleeto ayaa jira oo ah xaqiiqaة اliimaan inay laba arrimood iska saaran tahay qowl iyo camal wاlqowlu qismaani qowlkuna waxa weye waa laba qaybood buu qaybsamayaa qowl اlqalbi wahuwa اlictiqaad oo qofku maarata ictiqaadka uu samaynayo wa qowl lisaan wahuwa atakalumu bikalimat اlislaam waa kelimat tawxiidka qofka carabka uu kala imaanayo marka qowlku markii la yidhaahdo taqsiimka laga dhiga taqsiim hunaa'iya oo la yidhaahdo qowlu wa camalun qowlkii laba ayuu u qaybsamay qowl اlqalbi oo ah alictiqaad iyo qowl lisaan oo ah altaklumu aw اnutqu bikalimati اlislaam ayib maxaa noo haray camalkii wuxuu leeyahay walcamalu qismaani camal اlqalbi wa huwa niyatuhu niyatuhu wa ikhlaasuhu wa camal اljawaarix camal camalkiina laba qaybood buu qaybiyey camal اlqalbi iyo camal اljawaarix marka camal اlqalbi marka muxuu noqday ilaa qowl اlqalbi waa soo sheegna hadda ka hor oo ictiqaadka camal qalbi marka waxaa weeyaan niyatuhu wa ikhlaasuhu niyada qalbiga uu samaynayo oo camalka uu la imaanayo ama jawaarixda ha lagala yimaado ama qalbiga ha laga yimaadee dar alla in loola maarata in qasdan loola yimaado ah iyo dar alla in loola yimaado oo ikhlaaska ah camalu jawaarixna waa sida salaadii soomkii zakadii iyo wixii la mid ah ayib yani acdaada kaleeto acmaasha lagala imaanayo marka wuxuu leeyahay sheikhas hadalka sii wata faida zaalat hadihi alarbaca afarta qaybood oo ah qowl اlqalbi qowl lisaan camal اlqalbi camal اljawaarix afartii qayboodba haddii meesha ay ka baxaan oo ay zuulaan zaala aliimaanu bikamaalihi maca kamaalihi iimaanka dhan meeshu ka baxaya qofku mu'min noqon maayo haddii laga waayo qwl اqalbi qowl lisaan camal qalbi camal jawaarix haddii la waayo qofkaasu laysa muminan qofkaa banaanka taagan yahay waida zaala tasdiiq اlqalbi lam tanfac baqiyaة اlأجزاء waxaa meesha ka baxay tasdiiqii ayaa meesha ka baxay tasdiiqii qalbigaa haddii la waayo khalaas qaybaha marka soo haray waxba tari maayo faina tasdiiqa اlqalbi sharط ictibaariha weyaan cinda ahli الsunna tasdiiqu waxa weeyaan waa shardu fi ictibaariha waإida zaala camalu اlqalbi camalkii qalbiga ayaa zuulay maca ictiqaadi الtasdiiq ayadoo laakiin tasdiiqi uu joogo qofku waa musadiq laakiin camalkii qalbiga ayaa tegey camalka qalbiga markaa muxuu noqonayaa waa maxabadii iyo inqiyaadkii iyo wixii la halmaala kuwaas bay meesha ka baxaan wuxuu leeyahay fahada mawdic اlmacrakati bayna اlmurji'ati wa ahli الsunna waa meesha ay ku dagaalameen murji'ada iyo ahlu sunnuhu faahlu الsunnati mujmicuuna calى zawaali اliimaan haddii la waayo camal اlqalbi oo ah sida uu sheegi doono almaxabaةu wاlqyaad oo qofki muxuu noqday yani ilahay inuu jiro waa rumaysan yahay laakiin allah iyo rasuulkiisa qalbigu ka nacaya waa mubqidun lilahi walirasuulihi qofkaas waxaa weeyaan ahlu sunna sida sheikuu leeyahay faahlu الsunnati mujmicuuna calى zawaali اliimaan imaanku inuu meesha ka baxayo qofkaas usan muminahay marba haddii ilahay iyo rasuulkiisa uu cara u hayo qalbiga uu hayo wain kaana musadiqan bihima waanahu laa yanfacu tasdiiqu tasdiiqa qalbigaahi inuusan anfacayn maca intifaa'i camali اlqalbi ayadoo qalbigii camalkiisu meesha u ka baxay wa huwa maxabatuhu wainqiyaaduhu kama lam yanfac ibliisa wafircawna waqawmahu wاlyahuuda wاlmushrikiina aladiina kanuu yactaqiduuna صدق الرسول بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به ولا نؤمن به يعني رسولك كاذب ماهن بينالا ماهن لكن من راعين من رمينينه ومع ذلك وأجينه مارت رسوله والرميسين مركا شيخ مركا وحكو الشيقي عمل القلب أواه المحبة والانقياد هدي ماشي أكبر تصديق إنه سنخوان أنفعين shaykh اiسلام iبن تaymiya raximah الlah marka uu mawduuca uu ka hadlayo wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay mawduuca markuu ka hadlayo ibn shahin ayuu maarata aar ka soreeya alakaai can sacيid بn jubayr qaala laa yuqbal qwl إila bcamali wlaa yuqbal qwl وcamalu إila bniyaة ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة يعني سعيد بن جبير waxa laga wariyay hadalkaa aad iyo aad u qiimaha badan oo ah allah inaan la aqbalayn oo ilahay usan aqbalayn qowl biduuni camal yani qowl biduuni camal inaan la aqbalayn marka halkaas lagu radinaya murjiada lagu radinaya walaa yuqbalu qowlu wacamalun qowlka iyo camalkana inaan la aqbalayn ila biniyatin qofku waa inuu qasdan ula yimaado walaa yuqbalu qowlu wacamalu waniyatu qowlka iyo camalka iyo niyada inaan la aqbalayn ilaa bimuwaafaqati الsunna marka hadalkaas isagaa shiku dib ka fasari doona wuxuu leeyahay shiku wahada fiihi radd calى اlmurji'aةi اladina yajcaluuna mujarad اlqowli kaafiya faأhbara anahu la budda min qowli wacamali hadalkani wuxuu raddi ku yahay murjiada oranaysa murjiada ka yeelaysa mujarad اlqowl inuu kaafi yahay ilaa hadda kahor waataan soo sheegnay murjiada laba kooxood baa loo kala saaraa murjiaة الfuqahaa iyo qulaat اlmurji'a murjiaة اlfuqaha waxay leeyihiin iimaanku waxa weeyaan waa tasdiiqun biاljanaan qowlun biاlisaan wa tasdiiqun biاljanaan labadaa maarata murjiaة اlfuqaha ay leeyihiin camalkana meesha waa ka saareen ayib kuwa marka waxa weeyaan waxaa khilaafsan qolada la yidhaahdo qulaat اlmurji'a gulaat murjia marka waxay ka kooban yihiin jahm ibnu safwan oo odhanaya aliimaanu almacrifa sidaan hore usoo marnaba qolada labaadna waxa weeyaan waa qolada la yahay karamiya murjiat karamiya oo ayaguna odhanaya aliimaanu huwa alqowlu bilisan huwa alqowlu bilisaan faqat ayay odhanayaan qolada saddexaadna waa qolada odhanaysa sida maaratay nimankii la odhan jiray ashaacirada iyo maaturidiyada oo waxay leeyihiin alimaan atasdiiq marka labada nimanka la yidhaahdo jahm ibnu safwan madhabka jahm ibnu safwan iyo ashaacirada iyo maaturidiyada waxaa kulminaya in labadooduba warkooda wuxuu laabanayaa laba kooxood ma noqonayaan labadoodu wuxuu laabanayaa ficlu qalbi ficlu qalbi buu laabanaya ama tasdiiqa laga cabiro ama macrifaha laga cabiro ficlu qalbi baa maarata bay kusoo koobayaan islaamki iimaanka ay kusoo koobayaan marka firaqda murji'ada marka hore aan usoo sheegnay marka firaqdii murji'ada ama qulaat lmurji'a ha noqdo ama ha noqdeen murji'at lfuqaha dhammaantood afarkan saciid ibnu jubayr laga warinayo raddi buu ku yahay lianna weliba gaar ahaan kuwa odhanaya maaragtay aladiina yajcaluuna mujarad alqawli kaafiyan sida karaamiyada oo kaleeto faakbara annahu laa budda min qawlin wacamalin qawl iyo camal in laga maarmaan yahay ayuu maaragtay ayuu ka warramay id aliimaanu qawlu wacamalun laa budda min haadayn iimaanku inuu qowl iyo camal noqdo oo ziyaado iyo nusaan u aqbalo waxa weeyaan waa shay lagama maarmaana kama qad basadnaahu fi gayri hada almawdic waa kitaab aliimaan weeyaan wabayana ana mujarada tasdiiqi alqalb ana mujarada tasdiiqi alqalbi wa nutqi lisaani maca albuqdi lilahi للh وشhراaئعiه والاsتكبار على اللh وشhراaئعiه lا ykن إيمانا باتفاق المؤمiنiiن حتى يقترنa بالتصديق cmل القلب wuxuu leeyahay شhiku waxaan soo cadaynay مجرد التصديق iyo مجرد نطق لسان ayadoo qofku allah u caraysan yahay iyo شhaرeecadiisaba allah uu maaragtay uu ka kibrayo iyo shareecadiisaba uu iskala wen yahay qofkaasu mu'min maahan arrintaasna wuxuu leeyahay waa arrin ay isku waafaqsan yihiin mu'miniinta dhammaantood xataa yaktarina bitasdiiqi camalun saalixun ilaa tasdiiqa uu maarata kala xiriirsado camal saalixa wa aslu lcamali camalu lqalb waa maxalu shaahidka maarata aan u akrinayay waa aslu lcamali camalu lqalb camalka asalkiisu maadaama camalku lagaa maarmaan u yahay aslulcamalna waxa ah camal qalb wa huwa alxubu wاltacdiim اlmunaafi lilbuqdi wاlistikbaari waana waxa weeyaan xubiga iyo tacdiimka allah la weynaynayo kaas oo ah midka meesha maaragtay anfinaya oo ka hor imaanaya ilaahay in loo caraado ama la iskala weynaado uma qaaluu waxay dhaheen markaa kabacdi muxadiثiintu laa yuqbalu qowlu wacamalu ila biniya markii qowlkii iyo camalkii ay soo taqriiriyeen labadooda la aqbali maayo ilaa niya inay la jirta mooye wahuwa daahirun kaasuna waa shay daahir ah oo aan la diidi karin faina alqowla walcamala qowlka iyo camalku idaa lam yakun khaalisan lilahi yani ilaa biniyada marka leyihin ikhlaaskay ka wadaan waa ikhlaaskii haddii qowlka iyo camalku uusan ahaanin mid allah maaragtay lagu gooni yeelay lam yaqbalu allahu tacaala allah ma u aqbalayo uma qaaluu waxay dhaheen markaa dabadeed markii intaa ay soo sugeen ay yidhaahdeen qawlun laa yuqbalu qawlun wacamalun ila biniyatin markay maarata muqadamada kasoo gudbeen ayay kabacdi waxay yidhahdeen laa yuqbalu qawlun wacamalun waniyatun ila bimuwaafaqati sunna markii la helay qowlkii iyo camalkii iyo maaragtay ikhlaaskii waxay ku dareen ila bimuwaafaqati اsunna wahiya shariica sunaduna waxaa laga wadaa shareicada wahiya maa amara allahu bihi warasuuluhu sala اllahu alayhi walih wasalam waa wax kastoo allah iyo rasuulkiisa ay amreen lianna alqowla wاlcamala wاnniyata aladi laa yakunu masnuunan mashruucan qad amara allahu bihi yakunu bidca qowlka iyo camalka iyo niyada yani waa ikhlaaskii ma ahaanayo oo aan ahaanayn baan dhihi lahaa mid maaragtay la sunneeyey ama maaragtay mashruuc ah oo maaragtay allah iyo rasuulkiisii ay sharciyeeyeen hadduusan ahaanin oo aan noqonayn maarata mid mashruuca qad amara allahu bihi ilaahay markaa uusan uu amray yakunu bidca bidca ayuu noqonaya yacni markii ay yidhaahdeen laa yuqbalu qowlun wa camalun wa niyatun ila bimuwaafaqati sunna qowl kasta iyo camal kasta walow niya khaalisaba hala jirto oo maaragtay qofkaa si dar allaba camalkaas hula yimaado camalka isagaa hadduusan ahayn camal kitaabka iyo sunnada lagu jideeyey wuxuu noqonayaa camal mubtadaca shayga bidcadaana waxa weeyaan maalkada waa la garanaya wakulu bidcatin dalaala laysa mima yuxibuhu allahu falaa yaqbaluhu allahu walaa yaslux yacni camalku hadduu bidco noqdana waa dalaala dhammaantiis ilaahayna waxa uu jecel yahay ka mid maaha mana ilaahayna ma aqbalayo walaa yasluxu mana maaragtay shay maaragta saalixana maahan mithlu